shakal fadhiga afaraad ee dhowaan u furma labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa xilligan ku bilaabanaya muran siyaasadeed ee buuq hareynaya fadhiyada golaha fadhi ay lahaayeen labada aqale baarlamaanka soomaaliya maanta ajanduhun uu ahaa ka doodista miisaaniyadda ayaa lagu guuldarraystay inuu furmo kadib markii xildhibaanada qaar ay hor istaageen xildhibaanada keena doorda ayaana cadaynin muuqafkooda siyaasadeed waxayse sheegeen inay diidan yihiin ka doodista miisaaniyadda iyadoo la keenin xisaab harka miisaaniyaddii ka horreysa middan labada aqale baarlamaanka soomaaliya ayaana lagu wada maanta inay si wadajira kaga doodaan arrinta miisaaniyadda xildhibaanada qaarkood oo la hadla v o a da ayaa xusa hadda inay rabaan marka hore in la keeno xisaab xirka waxaase jira dooda waaweyn oo ku bilaabanaya kalfadhiga afaraad gaar ahaan aqalka hoose ee golaha shacabka xildhibaanada qaarkood ayaa qaba dood sheegaysa inay hadda diidan yihiin guud ahaan sida wax ku maamulayso xukuumadda talada hayse madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu hogaamiyo waxay diideen xildhibaanada qaar oo doodahooda ugu waaweyn ay salka ku haysaa wax kabeddelka dastuurka madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo dhowaan furaya kalfadhiga afaraad ee labada aqal ay joogeenna waxau sheegay dowladdu hadda doonaysa in wax kabedel lagu sameeyo haykalka siyaasadeed ee maamulka dowladnimada soomaaliya taasi oo dowladdu hadday rabto in la sameeyo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda laga dareemaya guuq siyaasadeed meelaha qaarna waxaa ka abuurmay kudla siyaasadeed oo sheegeen inay rabaan inay toosiyaan baarlamaanka waasay hadalka u dhigeen xildhibaanada golaha shacabka hadda waxay u qaybsan yihiin laba garab marka la fiiriyo guuqa siyaasadeed bilowday waa mucaarad si weyn kaga soo horjeeda dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayse hadda mucaaradadu ay ka kooban yihiin wajiyo kala duwan sida ay ii sheegeen xildhibaano xog ogaal oo ku sugnaa golaha oon la hadlay qaarkood waa kuwa doonaya wax kabedel lagu sameeyo xukuumadda ujeedkuna uu yahay kamid noqoshada xukuumadda cusub ay imaan doonto halka qaarkood ay si weyn u diidan yihiin wax kabeddelka dastuurka iyo in hadda hanaanka soomaaliya qaadanaysa heekelka siyaasadeeda ah madaxweyne madaxweyne ku-xigeen si kastay ahaatase hadda waa bilow marka la fiiriyo kalfadhiga afaraad dooduhuna waa mid hadda bilaabanaya waana fadhiyadii ugu horreeyo hadda ee yeelanaya xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho